aad baad u mahadsantihiin farjar iyo saare cabdi barnaamijka damaashaadka ciidda ee xeryaha dhadhaab waxaa marti ku ah cabdulaahi aadan sheekh maxamed oo ah halabuur qaxooti ah oo maansooyin iyo gabayo badan ka tariyey nolosha qaxootiga cabdulaahi sheekh aadan kusoo dhawaaw warbaahinta v o a ee damaashaadka ciidda silas waa dhowahay aad baanad ugu mahadsan tahay waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan salaamayaa farjar iyo waxaan salaamayaa saara cabdi axmed iyo dhammaanba shaqaalaha v o eda meel kastoo ay joogaan waa tahay cabdulaahi aadan waxaad sawirtaa qaabka maanta loo ciidayo maadaama aan ku noolnahay xeryo qaxooti ciidani waa ciid ay ku soo beegantay roob iyo rays iyo doog iyo wax walba ku soo beegmay inkastoo dee shidadkii roobka uu badan yahay oo shidadkii uu haleeyey oo isku socodka oo dharkii cadcadaaya ciidda aad ugu tala gashay haddana ay dhooqadu kaaga dhacayso oo ay wallaahi iska adag tahay waayahay joobe wakhti dheer ee xeryaha ku nooleed waxaa tahay nin hal abuur ah oo wax badan ka qoray nolosha qaxootiga n maxay tahay sheekada maanta aad nagula ciidayso sheekada aan idinkula ciidaya waxa weeye sheeko dheer waayihii dhadhaabeed baan horta bal marka hore idiin hormarinaya maanse la idhaahdo wuxuu ku leeyahay toban sano iyo dheeraad waxaan dhex joogaa qaxootiga dhadhaabeed gaar ahaana dhagaxley dhuuniga laquutana w f b iyo waxa dhiibta keer bay dadka igu dhahayaan xeryahaba dhammaantood dhanka nolosha waa isku mid waxba laysma dhaamo looma dhoofi karo meel lama dhaafo xagga dheer dhalinyariyo waayeel jeelda ka badnaa bay dadku wada dhex jifaan aqal dhibicda roobkiiyo dhaxanta iyo qabowgiiyo dheelka aad ka geliso dhisan meesha kuma yaal dee adigaa ujeedasa xaaladtayta marayso buluketi dhooqaa marka daadku dhinacyada kaaga soo dharbaaxana kugu soo dhacaya hooy laga dhigtayo dhowr sano ku noolahay abwaan horaa wuxuu dhahaydhulsishay dheef male habeen dhicitin mooye soomaalidu dhib badana maxaa dhiisha ciibid dhabarkeeda koodhxidhay sharafteeda dheelidii kama dheydhiyaysay markaana aad u dhooxeen dhadhasaday warkeedana dhalanteeda rigmootada hadba dhadiya ceyryan dhaankooda gungo waayahay joobe annagoo isla farxadda ciidda ku jirno waxaan jeclaystay sheeko yar oo nolosha qaxootiga ee arrimaha guurka aad horaan uga qortay inaad la wadaagto dhegeystayaasha oo ku aadan jaceyl dabcan nin jeeb weyn oo ka afduube aad iyo aad aad iyo aad aad arrintaas waxay ahayd anigoo ku nool xeryahan qaxootiga ee degmadan dhadhaab gaar ahaan dhagaxley ba dee waxaan si dee nin weyn baa tee guurso ninkuna dee inuu guursado dee waa magaranaysaa waa lagama maarmaan kadib markaasaa nin anigiiba iga jeeb weyn meeshii yareedeenu tirisayay inantii yareeda aan islaa guurso wakhtiga badan ku bixisay wakhtiga badan iyo juhdiga badan iyo soo jeedka badan iyo afka keliya ku bixiyey dee la adun maaye af keliyaan ku bixiyey iyo maskax aan ku bixiyey ba qolyahan qurbaha ka imanaya dee naga dulqaaday waa yahay bal maxay taha markaa maansadaad ka tirisay jaceylkaasi lagaa afduubay maansadan ka tiriya waxay ahayd abwaaniinta iyo nimankan hal abuuradii markaaad aragto nin shimbir buu dirsadaa galaydh yahow gorgor yahow limoox buu dirsadaa markaan dhuuxay aan shiilay dhinac walba ka hegay waxaase nin weli weli faras dirsatay ma jirto faras baan dirsaday waa yahay fariintaas aad faraska u dhiibtay qaabkeeda u dhacaysay waxaan ku yidhi intaan faakisyada iyo fooneeyayaasha iyo facebook qoraalko fariimaha gudbinaya farsamada casrigu iman gaadiid la fuulo dadka meel fogayaba adigaa u fiicnaa fardihii garaadkii xiifiniinlamoodiyow faraskii way gaadhsii farduus bay iga tegaysay gabadhaan filaayay faafi iyo lagdheera baan ka fiidsanaya xalay fiidka lala tegay yartu waa falay suge bisha februari iyo abri baa la filayaa inay fiilan aadee anna farar ma hayse aadmiga fadqaliyo de waa ilaahay baa siiyey ilaahay baa u qore waa qorbajoogii ayaa dhaliilaysaa iyagalaso ciid wanaagsan baan le waayahay joobe haddii halkaas sheekadka ka dhammaano salaan hal iyo labo asxaabtaada ayaad gaarsiinaysaa waxaan salaamayaa dhammaanba waxaan salaamayaa soomaalida muslimiinta soomaalida meel kastoo ay joogaan ciid wanaagsan bay joogayaan waxaan salaamayaa ciishe cabdilaahi caruurteeda waxaan salaamayaa xabiib cabdikariin iyo ciyaalkeeda waxaan salaamayaa rodo nimcaan iyo ciyaalkeeda waxaan salaamayaa muxiyadiin iyo ciyaalkiisa aad baan u salaamayaa waxaan salaamayaa dhammaan howlwadeennada v o a ciyabarow cashacuud adigaagan salaansalasa aad baan kuu salaamayaa ahba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdulaahi aadan sheekh maxamed oo loo yaqaano agbaanjoobe oo barnaamijka ciidda maanta marti noogu ahaa dhinaca kale qaar ka mid ah bulshada qaxootiga ee damaashaadka ciidda qaybta ka ahaa ayaan mikrofoonka kala dhex marnay siay hadladooda salaan hawada ugu mariyaan magacaygu waa boqor maxamed maxamed cabdulaahi oo ku nool wadanka kenya marka dhammaan waxaan leehay ummadda soomaaliyeed ama islaamka ciid mubaara ciid mubaarak kullu caam maantum bikhayr taqabal allah minna minkum saalixul acmaal ilaahay waxaan ka baryanaa ciidan ciideeda kuwii baraqiyo bashbash ku gaadhay inuu ilahay naga dhigo acmaashii aan soo qabanay ee wanaagsanayd ee taqiqiyaam ahayd ee qur-aan ahayd ee soon ahayd inuu ilahay naga aqbalan insha allahu ilahay ka baryan ilahay naga aqbalo ummadda soomaaliyeedna meela joogta dahfaha caalamka waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam maantum bikhayr dhammaan ummadda soomaaliyeed waan salaamaya khaasatan waxaan salaamaya ehladayda oo ku kala nool dalka kenya maraykanka etoobiya soomaaliya dhammaan waxaan leehay ciid mubaarak ciid mubaarak nabad ku ciida insha allah ciid mubaarak kullu caam maantum bikhayr magacayga waxaa la yidhahdaa cabdirashiid maxamed cabdilaqane ku nool xerada qaxootiga dhigaxley ciid mubaarak ayaanu leenahay ummadda soomaaliya dhammaan ayaan salaamahayaa insha allahu raxmaan meel kastoo ay joogto ilaahay waxaan ooga baryayaa ummadda soomaaliyeed ciidan ciiddeeda inuu ilaahay nabad iyo barwaaqo ilaahay ku gaarhsiiyo biidni illaahi baari waxaan kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan reer maxamed cabdidhaqano oo dhan ugu wen yahay walaalka cabdirasaaq maxamed cabdidhaqane oo xamar jooga cabdixakiin maxamed bashiir maxamed khadar maxamed maxaa la yidhaahdaay cabdulaahi maxamed yaasiin maxamed dhammaan iyo labada gabdhood ee aabbahay dhalay ee kala ah badri iyo saadaq iyo carruurtayda dhammaantood mataqaanaa soo dohday barni cabdiboosh ayaan aad u salaamahayaa ayaan aad iyo aad u salaamahayaa wasalaamu calaykum ummadda soomaaliyeed meel kasoo jeed v ona waad mahadsantihiin maasha allah magacaygu waa axmed xasan aadan oo ku nool xerada qaxootiga marka aad iyo aad waa ummadda wejiyayaashooda iyo farxaddooda lama soo koobi karaa shucuurtooda aad iyo aad bay u weyn tahay maanta waa maalin ugu qaali ugu weyn marka ummadda islaamka waxaan leeyahay kullu caamu antum bikhayr cibaadooyinka aan soo gudanay waajibaadkeenna inuu alla naga aqbalo ayaan aad iyo aad ugu baryahaynaa waayahay hal iyo labo ehladeeda ayaa islaamaysaa ehladeeda waxaa salaamaya aabbahay macaan oo kismaayo jooga axmed xasan aadan hawarwaa xasan dheere oo kismaayo jooga iyo walaaladeyda kuwa daclada adduunka kala jira iyo kuwa ila jooga qaxootiga aad iyo aad aan salaamaya muslimiinta dhammaanna waan salaamaya adiga cabdisalaan salaaslam waan ku salaamaya saaxiib wanaagsan guudaan dhegaysta barnaamijka damaashaadka ciidda oo si toosa idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab halkaas ayaan ku soo koobayaa inta aan ka bixin aan dib idinkugu celiyo ismaaciil farjar iyo saare cabdi oo barnaamijka si toosa uga daadihinayo stuudiyaha washington